bismilah alxamdulilah bacd hadalka shidada weyn abuuray ee cabdiraxmaan farole uu yiri oo handadaada ah oo gardarada ah oo khasabka ah ma aha markii ugu horeysay oo sidaa oo kale u hadlo mana aha markii ugu horeysay ee isku dayo shacabka reer puntland in uu qaab barbuganda ah oo u eg qaabkii shuuciyaddu ay dadka kula dhaqmi jirtay in uu wax ku cabsiiyo wax ku marsiiyo oo qacajaca oo shida ah maaha markii ugu horeysay waa arrin uu caadaystay soona noqnoqday loona baahan yahay inuu ka waantoobo oo ku baraarugo rabitaanka shacabka iyo ixtiraamkooda iyo in ayagu wax garanayaan ee aan wax lagu shubi karin inuu ku baraarugo weeye barnaamijka xusbiyada badan ayaa intantan maxaa ku rahdaa aada looga hadlahayo puntland maaha meesha ugu horeysay oo laga fuliyo sanad kalena maaha markii ugu horreysay oo adduunka laga arko waa wax la yaqaano oo qaab loo sameeya leh oo maraaxil u maro oo la yaqaano leh wey annaga taayada haddii loo soo laabto waddanka yaga nidaamka furfuran xusbi kama bilowdo nidaamka furfurani wuxuu ka bilowdaa bulshada oo isxukunta oo xukunka gacanta loo geliyo shacabka oo talada laga qaybgeliyo ee taladu aanay ka imaan koox yar oo iliid ah oo iyadu kor ka hadalada ka keenta iyo iyo maxaan ku rahdaa talada ka keenta nidaamka furfurani waa midka shacabka talada uu wax ku leeyahay sideeba wax ugu leeyahay marka oo loo hirgelin karaa waxaa loo hirgelin karaa bal horta shacabka in la diiwaan geliyo tirakoob iyo diiwaangelis waa kala labo shacabka in la diiwaan geliyo oo loo soo saaro i d loo soo saaro oo qofka masawirkiisi ugu yaallo oo lagu aqoonsanayo aqoonsi sax ah qof kasta inuu leeyahay puntland shacabka ku dhaqan aqoonsigooda waxaa lagu suubin karaa halsi oo wanaagsan sidaasna waxa weeye dadkan maadaama aan marka ay dhasheen aan la siin warqadii dhalasho isbitaalka aan la siinin waxaa garan kara dadka odayaasha u ah baa garan kara dadka odayaasha u ah ayaa garan kara marka waxaa weeye in horta intaan shacabka loo dhaqaaqin maxaan ku rahdaa diiwaangelintiisa bal horta waa in gole isimadu ay leeyihiin oo sharci ah oo golaha baarlamanka ka feer shaqeeya oo waxyaabaha waddan ka socda ay maraan in la dhiso wey golaha asaga ah oo isimadu ay leeyihiin marka la dhiso waxaa suurtagal noqonaysa in shacabka diiwaangelintiisa golahaas ay dowladdu kakaala kaashato sidee wey sidaa ay ula kaashan karta waxaa weye horta in la qoro chiefis hoose oo deegaanada miyiga taga oo dadka miyiga ku xiran oo dowladda iyo shacabka reer miyiga ah u kala geeya wixii nafac ah wixii sharci ah wixii akhbaara u kala geeya nimanka iyagaa chiefiska ah dadkiibay yaqaanaan dadkiibay soo qorahayaan waxay keenayaan golaha isimaday keenayaan qof aan maxaan ku rahdaa mandaqaan isim lahayn ma jirto nimankaa isimada ah oo odayaasha ah oo dadka yaqaana ayaa fiirinahaya liisada ayagaa sharciyeynahaya ayagaa saxiixahaya ayaga ayaa diiwaanka nasabka haynaya dowladdu markaa waxay ka qaadanaysaa nusakh bay ka qaadanaysaa amase koobi bay ka qaadanaysaa oo kombyuutarkeeda gashanaysaa laakiin diiwaanka asalka ah waa inay odayaasha isimada ay hayaan waay taas waxaa xaqiijinaysaa kombyuutarka dowladda oo dadka laga diiwaangelinayo oo ay dhiga laga daabacayo inay cudalba iskaga dhicin oo aysan noqon meel cid kasta inta magaca gashato ka daabacato oo aanay khalkhalgelin nasabka iyo jinsiyadda soomaaliga ahi aysan khalkhalgelin wey dadkii yaqaanay ayaa soo sheegahaya ayagaa diiwaanka haynahaya ayagaa laga qaadanahaya sidaas ayay ku suurtagalaysaa bal horta dadka si saxa in loo helo dadka ay yihiin taa marka lagu guuleyso oo dadka i d loo siiyo ayaa waxaa imanaysa dadkii hadda waa calaamadsan yihiin oo qof kasta i d buu leeyahay oo qof kasta wadankiisii maxaa ku number buu kuleeyahy laakiin dadka iyo dalka sidee laysugu xiraa waxay noqonaysaa dadkii marka in address loo suubiyo laba arrimood midkood dadka miyiga ku dhaqan oo dadka intooda badan ah in laga tashado oo la yiraahdo iyaga waa loo talinayaa talada laga qibgelin maayo iyo in talada laga qibgeliyo oo ay go-aanka wax ka qaataan go-aanka inay wax ka qaataan baa wanaagsan markaas waxaa la suubin karaa qofkii asagoo aan guri lahayn oo laga yaabo inuu xooldhaqato yahay ayaa loo suubin karaa cinwaan aan isbedelin oo meel ku yaala oo ceelka u ka cabo amase magaalada ugu dhow oo laga yaqaano in reer kasta loogu dhajiyo sanduuq yar oo midka boostada la eg loogu dhajiyo lacagta ku kacaysaa toban dollar ma dhama sanduuqaas hool baa la dhisahayaa hoolkaas baa lagu dhajinaya sanduuqyadaas taasi waxay sheegaysaa marka qof kasta oo muwaadin ah wadanka meel ka mid a inuu permanent ku yahay oo joogto ku yahay oo halkaa lagu ogey intaa marka la suubiyo oo shacabkii iyo wadankii la isku xiro shacabkiina mar hore id loo suubiyey ayaa la qaybinahayaa lix iyo lixdanka kursi ee baarlamaanka puntland uu ka kooban yahay kursi kastaa wuxuu kasoo gelayaa intaa oo cinwaan oo la yaqaano cinwaanada mathalan haddii shacabku uu noqdo laba malyan uu noqdo laba malyan baa wax loo qaybinaya lixdan iyo lix waa la yaqaanaa inta cinwaan marka halkii qof oo baarlaman u geli karo ayadoo marka kow laga soo bilaabahayo ilaa iyo inta ku eg baa lagu geenaya qof kasta qofkaas intaas oo cinwaan intaa oo guri intaa oo reer hadday reer miyi yihiin iyo hadday reer magaal yihiin labadaba sanduuq baa loo suubinayo intaa oo sanduuqbu mas-uul ka yahy dadkaasu qofkaas u qoolan yahay dadkaasu qofkaas u mathalaa dadkaas ayaa dantooda kala hadla danta dadkaas ayuu maxaa ku rahdaa baarlamanka ugu jiraayo uu mathalahaya qofka kalena intaas kula mathalahaya qof kale intaas kula mathalahaya markaas waxaa kugu dhisan political constituenties amase waxaa loo yaqaano ridings english qola u taqaano qolan u yaqaanin word u yaqaanaan laakiin waxa weeye waa deegaan siyaasadeed dadka intaas oo cinwaan degan qofka kan baa dowladda u mathala isagaa u qoolan isagaa mas-uulka arrintooda haddii uu rabitaankooda ku shaqayn waayana iyagaa ridi kara weliba waxaa fiican baarlamanka waqtigiisa in laba sano laga dhigo maxaa yeele afar sano waa badan tahay waa ku dheer tahay qof xumaaday oo xaafadiisii wuxuu soo qaban waayey waxu tari waayey afar sano in la sugo way dheer tahay waxaa rabaa laba sano inay ku yimaadaan sida maraykanka oo kale wadanka maraykanka baarlamanka laba sano baa lagu soo doortaa taas markay dhacdo ayaa waxaa imaaneysaa waxa la yidhaahdo xisbinimo xisbigu wuxuu ku dhisan yahay ideology amase mabaadi buu ku dhisan yahay intaas baarlamanka gashay oo wax doorata oo muhiimada leh ayaa intii isku mabdi ihiba xisbi isku raacayaan magac macna ma suubinahayo intii isku mabda mathalan waxaa jira intaa oo qof oo baarlaman ku jira oo doonaya amase dad aan baarlamanka ku jirin oo doonaya inay hirgeliyaan maamul u adeega beeraleyda si xooga ugu adeega marka ayay ka dhaadhicinayaan wixii marka baarlamanka ah oo ku raacsan arrintaas la qabta ayaa markaas ku raacay kuwa waxay aaminsan yihiin in dhinaca warshadaha loo bato kuwa waxay aaminsan yihin badaha in laga shaqaysto kuwa wax kale aaminsan kuwa diin ku imaanaya kuwa wax kale ku imaanaya markaas weye marka ay imanayso intii isku idea ah oo isku fikrada ihiiba ha ku talagasho ina iyagu dowladii soo dhisaan oo baarlamanka kan wax dooranaya intay ka heli karaan ha isku dayeen ama haddii shacabku wax dooranaya intaba marka marka ay axsaabi iman kartaa axsaabtu axsaabi ma iman karto ayada oo dadkii baarlamanka ahaaba qabiil lagu soo xulahayo oo reer hebel inta ha keensadeen reer hebel ha keensadeen ideology iyo mabda ma aha markaas waa qabiil wey waxaas marka taas arinta nidaamka furfuran waa arrin loo baahan yahay waana xalka keliya oo jira laakiin waa inay martaa nidaam qaabaysan oo cilmi ku dhisan ee aan qof u shaqaynaynin aan wax lagu xadaynin aan wax lagu dulmiyeynin wadanka iyo ummadda loogu adeegayo wey midka hadda lagu dhawaaqay waa mid looga jeedo xukun kororsi baa looga jeeda cabdiraxmaan wuxuu uga jeedaa xukun kororsi inuu xukunka waktiga ku dheeraysto buu uga jeedaa axsaabta tan uu abuurayaana midii maxamed siyaad kama duwana midii maxamed xusni mubaaragii egypt kama duwana midda maxaan ku rahdaa inta kali taliya ah musuq maasuqaasay weligood wadeen iyo xisbi baa la abuurayaa iyo doorashaa la gelayaa iyo waxaan jirin baa dadka lagu mashquulinay laguna sarcaadin ina sarcaadis wey waxaan leenaha arrinkaa asaga ah ee cabdiraxmaan farul ha ka tanaasulo hana dibna ha uga noqdo shacabku diyaaru ma aha laga yeeli maayo shidayuusan isku abuurin maamulka haddii sida saxa loo marayo dhib ma leh oo cidda haysaa dhib kalama kulanto laakiin haddii indhasarcaadis iyo brobagandadii maxaan ku rahdaa socialistaha lagu yaqaanay iyo wixii dadka dhibi jiray iyo nidaamyadii kharibnaa oo maarata la isku dayo qofka maamulka hayaana dhibbu kala kulmahaya shacabka dhibbu kala kulmahaya waa talo xumo meesha ugu dambeysay waxaan ka codsanaynaa madaxweyneha in wakti baa loo dhaariyey oo lagu ogyahay meesha tan waktigiina dhammaad weeye inuu hawshii loo dirsaday wixii uu ka qabtay oo ilahay ugu qadarayna allah ku anfaco wuxu uu qaban waayana maxaan ku rahdaa waa odaye ha yirahdo war waxaasaan rabnay hala sii wado meeshaana wax dambe ugu haray iyo wuxuu isugu dhajiyaa ma yaalaan afar sano waa waqti fiican waa la sharfay wadankiisa waa laga soo dhaweeyey ummadiisi baa u dhiibatay intaas inuu ammaan u qaato inaanu isku dayin inuu hadeer qori caaradii iyo dhibaato iyo fawdo uu abuuro puntland hadda iyadii baa kala dhamaatay oo kala tagtay inuu ku baraarugo weyey meesha wax marhaya gobolada tan goolo meel aaday dadkan qaylinahaya dadka xirxiran miryaha cabursan dhibta taagan taas waxa weye waxay keenaysaa dhibaatay u keenaysaa ha ku cabro qaato raggii asaga ka horreeyey oo waxa oo kale isku dayay meesha ku dambeeyeen ha ku cibro qaato si wanaagsan ha ugu cibro qaato yaanu eed uga tegin shacabkiisa iyo iyo ilmihiisa iyo inta maaragtay jecel yaanu eed iyo dhibaato dhex dhigin waxaan leenahay baarlamankii in lasoo xulo weeye ninkii maarata baarlamanka mid soo laabanayaana nasiibkiisa ninkii soo laaban waayo codka lagu bedelana waa nasiibkeeda doorashadan waa inay dhacdo bisha january dhacdo weeye dee wixii marka nidaamka ah oo furfurnaanta ah oo maxaan ku rahdaa dimuqraadiyadiin waxaas howlaha noocaasana dee ciddii timaadaa wadaysa waxaana loo baahanya si saxa inay u wadaan oo ay u qabtaan oo ay ka daayaan sida hadda musuq maasuqa ah oo laleeyahay dastuur baa la bacsinahayaa oo laleeyahay maxaa ku xisbi baa la furahayaa oo laleeyahay wax walba wadaw maaragtay uu hoos soo gashaday ma anfacayso cid uu maaragtay xoog iyo qajajac xooga helayana lama arko oo ma jirto mana la doonahayo inuu maxaan ku rahda hadalkaa sii wado hana joojiyo aflagaadhada uu dadka maxaan ku rahda gobolka u dhashay ku aflagaadaynayo oo leeyahay waxbaan xirahaya waxbaan dilahaya waxbaan magacsiihaya isagoo kama suubsana maxaa bir kama suubsana intaas baan kusoo gabagabaynahayaa magacaygu waa cabdiraxmaan sheekh maxamed xasan gablax waxaan rajaynaynaa in maxaa shacabka reer puntland nabad iyo baraare iyo sidii ay u barteen xaaladooda ay kusoo noqoto waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu